أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس يرجي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس يرجي بأمجادي يا نصر أجدادي يرجي بأمجادي يا نصر أجدادي يرجي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay duleedka degmada afgooye guddoomiyihii murtadiinta ugu magacaaban degmada muqukore ayaa qiray inaysan qorshaha ugu jirin inay dagaal rogaal celin ah kusoo qaadaan goobihii laga qabsaday xaalad adag oo dhanka nolosha ayaa ka jirta gobolka tigre xilli ay kasii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya multaqa ballaaran oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna bogaadinayay guulaha mujaahidiinta ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan wilaayada bakool ayaa ku boorisay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta kaga aadan jihaadka bariga afrika
أندلسا جئناك جئناك أندلسا الله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay duleedka degmada afgooye dagaalo culus oo lagu jebiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa shalay mar kale ka dhacay duleedka degmada afgooye waxaana dagaaladaasi kufaarta looga dilay saddex iyo toban askari oo yugandhes ah halkaa sidoo kale looga dhaawacay siddeed iyo toban askari oo isla yugandhes ah dhanka murtadiintana waxaa dagaaladaasi kaga bakhtiisay saddex askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta ilaa saddex qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka lafoole ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxyadaasi ku dhintay labo askari oo murtadiin ah halkaa ay ku dhaawacmeen lix kale guddoomiyihii murtadiinta ugu magacaaban degmada muqokori ayaa qiray inaysan qorshaha ugu jirin inay dagaal rogaal celin ah kusoo qaadaan goobihii laga qabsaday warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo hayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan murtadiintii kooxda filla soomaaliya u qaabilsanaa bariga hiiraan gaar ahaan deegaanadii dhowaan ay mujaahidiintu dib oola wareegeen ayaa afka furtay si cadna u sheegay inay weerar dambe oo rogaal celinna aysan ku qaadi karin deegaanadii lagu soo dabaalay ku dhaqanka shareecada ayna arrinkaasi u taalla xasan gurguurta iyo kooxdiisa guddoomiyihii kooxda riddada ugu magacownaa degmada moqokori ka hor inta aysan mujaahidiintu la wareegin murtadka lagu magacaabo maxamed cabdi macow oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in maamul ahaan aanay awoodi karin in keligood ay sameeyaan weerar rogaal celin ah oo ay ku ekeenayaan deegaanadii mujaahidiintu ay la wareegeen murtad macow oo dhanka kala qiray guuldarrada ay kala kulmeen dagaalkan asha hadalla dirirka ah ee ay la galeen mujaahidiinta ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa annaguna dowladdan garab unahay mar walba maahana dhinaceenna waxaan samayn karna annagoo gooniya sacabana jirto haddii la ummadda ka dulqaadaysanaya dhowtalla ilaa dalkayada dowladu ah in kastay garab siinaysay haddana laguma guulaysan waa in alternative kale lala yimaado hadalkan quusta ah ayaa muddooyinkii dambe si isdabajooga uga soo yeerayay murtadiintii kuwa ay arkay dhimbilaha dhammacda rasaasta ee geesiyada towxiidka gaar ahaan weeraradii jihaadiga ahaa ee allaah fadligii ay ku furteen deegaano badan oo dhaca labada shabeelle iyo hiiraan aad baad u mahadsantay abu xasaan xaalad adag oo dhanka nolosha ayaa ka jirta gobolka tigre xilli ay kasii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi gobolka tigre ee dhaca waqooyiga dalka itoobiya ayaa toddobaadkan wajahaya xaalad aad u adag taasoo ka dhalatay abaar bahsan oo muddo sannadoha halkaasi ka jirta deegaanka ayaa laga soo sheegayaa in in ka badan siddeed iyo toban kun xoolo ah ay dhinteen halka boqolaal hegtar oo dhulbeereed ah ay baaba'een dadka deegaanka ayaa cabsi ka muujinaya in gobolka mar kale uu galo xaalad macluul ah iyadoo weli laga soo kabsan laayahay burburkii ka dhashay dagaalkii labada sano socday ee u dhexeeyay kooxda t b l f iyo maamulka adis ababa mas-uul ka tirsan xafiiska dhaqaalaha gobolka tigre ayaa u sheegay wargeeska adis staner in abaartu dishay boqol siddeetan iyo afar neef oo loo ah afar kun iyo shan boqol oo ido ah saddex iyo toban kun oo ari ah iyo weliba sagaal boqol oo dameero ah isagoo hadlayay ayuu yidhi roobka ma di'in deegaanka ilaa maanta xitaa shinnadii waa ay dabargo'day wuxuu sheegay inuu arkayo calaamado muujinaya nafaqa daro sida barar iyo astaamo kale oo la xidhiira gaajo kuwaas oo ka muuqda carruurta iyo waayeelka warbixin hore oo si wada jir ah uga soo baxday hay-ado samafal iyo weliba xafiiska gargaarka degdega ah ee tigre ayaa lagu sheegay in laba dhibic afartan iyo shan milyan oo qof oo ku nool gobolka ay u baahan yihiin gargaar raashiin xaaladan ayaana laga digayay tan iyo bishii febraayo labada kun afar iyo labaatan markaasoo laga hadlayay halista ay abuureen taasoo halis gelisay sagaashan iyo kow boqolkiiba dadka gobolka tigre mar kale maamulka kumeel gaarka ah ee tigre ayaa sheegay in afar dhibic laba milyan oo qof oo ay ku jiraan dad barakacyaal ah ay si toos ah u saameeyeen gateejo riida madaxweynihii hore ee maamulka tigre ayaa xilligaa ka digay in xaaladdu u dhowdahay sida macaluushii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetameeyadii mahadsanid caliyare multaqo ballaaran oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna bogaadinayay guulaha mujaahidiinta ayaa ka dhacay degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan شبابي مضات الفتوح وجيش الفساد مضى للفرار جيوش الشباب مضى للفتوح وجيش الفساد مضى للفرار فها هو نصر الإله بدا يلوح كمثل الشروق انتشر multaqahan oo ahaa mid lagu bogaadinayay guulaha mujaahidiinta oo ay ugu horeyso furashada degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday beerta shareecadaha ee bartamaha suuqa degmada buqa qable waxaana multaqahan soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn waxaa multaqaha ka hadlay oo kelimad tawciya ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga xaqii baadilka loolan baa ka dhexeeya ilaa qiyaami saaca loolankaas waa jiraya xaqa ha la taageero nasriguna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ballanqaaday mu'miniintu u ballan kaana xaqan calayna nusru muminiin dagaalka socdana alla subxaana wa tacaala mu'miniintuu la jiraa gaaladu maray liibaanayaan ma jira innahu laa yaflaxu lkaafiruun buu ilaahay maray liibaanayaan malaha meel walba waa ku jabayaan wan yuqaatiluukum yuwalluukum ladbaara uma laa yunsaruun hadday idinla dagaalamaan dabaday jeedinayaan buu ilaahay yidhi marka nasrigaasuu ilaahay noo ballanqaaday annasru xaliifun lilmuslimiin waana haynaa gobolkeennaan maanta ku haynaa waxaa weeyaan jihaadka bariga afra ka socda ayaanu haynaa nasriga allana siiyey ilaahayna waxaa weydiiya inuu dhammaystiro nasriga futuuxaadna na siiyo magaalooyin kale iyo meelo kale ilaahay noo furo sidoo kale goobta multaqaha ee degmada buqa qable waxaa kelimad ku baxaysa luqadda carabiga kana hadlaysa nasriga iyo futuuxaadka mujaahidiinta ka jeediyey mid ka mid ah dhallinyarada degmada buqa qable أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الليلة المجيدة أرحب جميع الحضور الكرام والضيوف الأعزاء وأقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم من قادة نحب كالمسك في الشيم أو كالأنجب الشهب أجملتم الحفل شكرا في مجيئكم وليس ينكر فضل من ذوي الحسب أضاء من ظلنا من نور أوجهكم وضاب من عيشنا ما كان لم يضب إن في الجهاد في سبيل الله رفع الذل عن أمة المسلمة وما فتأ المسلمون منذ غابت عنهم هذه الفريضة الإسلامية kalimaadka laga jeediyey multaqaha ka dhacay degmada buqa qable waxaa sidoo kale kaalin weyn ku lahaa odayaasha dhaqanka iyo abwaanada ku dhaqan wilaayada hiiraan iyadoona bulshada ku booriyey garab istaaga mujaahidiinta ragga maaragtay mujaahidiinta ah soo hoyey guulahanan ku naalloonayno ee halkan aan taagannahay waxaan leenahay jazaakum allaahu khayr nasrigii israacraacay laga soo bilaabo bishii shacbaan ilaa hadda aan joogno bishii safar aan joogno guulihiisa soo raacraacay oo ilaahay uuna siiyey subxaanahu wa tacaalaa sababna ay u ahaayeen ragga mujaahidiinta ah ee badoogeysayaalka ah ee ku jira taquurta waxaannu leenahay jazaakum allaahu khayr haddaan nahay golaha nuqubada islaamiga ee walaayada hiiraan waxaan leenahay adeerayaalow ducaqabooyinkiiow wiilasheeniiow miciinna ayaan nahay garabkiinna ayaan joognaa diinta islaamkuna ma naaquusaysa in sha allahu tacaalaa
miigu been ku mari maayo allana mowlahey waaya miigu been ku mari maayo allana mowlahey waaya nimankii malaa inugu matelay oo malab dhowaaya moori idhi maxaas meel dhahaan oo macalka hiiraane murtadiinta meeshaas waa la kala miiji murtadiinta meeshaas waa la kala miiji laba wada mowle oo wax moogeene annanka madaxiyo maalma doonayna diintan macaana rabnaa ina makaanayna walaalayaal waxaan fiirsannay ilaaha ku mahadsan maqal iyo muuqaal sidoo kale waxaa cusub mudan maktabka dacwada xarkasho almujaahidiin habeen iyo maalin saacad kasta markii la furo idaacadaha waxaad dhegaysanaysaan ama dhegaysanaa xafaladaha la soo xiraya sidaanoo kale ummaddii diinteedii la baraayo gowraan la soo xiraayo tartanna la soo xiraayo macaahid la soo xiraayo ayagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkooda ha badiyo garguurtiyo geeshkiisa wakaa guura gebi ahaantooda guuldarro garabka loo saari gooriya ayaane gurmadkii islaamka ka imaaya gees walbee guryo lagu nagaada iyo gaara lala sexda diida guyaal badane gadgadoonku waayaha wuxuuna gooyaaba wataa aan gaarna guusha gebi ahaanteede allaahu akbar
multaqahan ka dhacay degmada buqa qable ayaa sidoo kale gebagabo u ahaa dowraad diini ah oo maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay bulshada ku dhaqan degmada buqa qable sida macalimiinta ganacsatada dhallinyarada iyo haweenka muslimaadka وماحاس كانت لهم مغبرة فشكر لأسادنا في الثغور أبيتم إلى أن تكونوا أحرار فصبرا جيوش الإله الودود ونرجو لكم في جنان الغفور ugu dambeyntii wilaayada abakool ayaa ku boorisay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta kaga aadan jihaadka bariga afrika mar kale waxaa warbixintaasi inoo eegaya xasan cabdiraxmaan abu xasaan xilli cadowga ku soo duulay shareecada islaamka si gaara wilaayaadka islaamiga uu dhabar ka jeediyey kuna jabay duulaankii uu ku soo qaaday dadka muslimiinta ayay wilaayada islaamiga ee bakool muslimiinta guud gaar ahaan bulshada wilaayada ugu baaqday inay u diyaargaroobaan israacinta cadowga ku hor kufay warbaahinta isaga oo dullaysan sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo salaadii maqrib kadib ka hadlayay mid ka mida masaajida ku yaala degmada tieglow ayaa bulshada guud si gaara bulshada ku nool wilaayada ugu baaqay inay qaataan diyaargarowgii ugu dambeeyey ee cadowga ay kaga saari lahaayeen soomaaliya sheekh abu cabdiraxmaan ayaa sheegay in cisiga iyo sharafta qofka muslimka ay ku jirto jihaadka iyo la xisaabtanka cadowga alleh isagoona dhanka kale muslimiinta ugu bishaareeyay in gaalada ay jabtay oo ay ku hungowday weerarkii ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ummutummaika ciso hoose jihaad yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum jihaadka walanhaayn ummutum maslahadiiya makajara wali hoog lagagaadoon hooga laha kanagsadee maylana dhallinyaro soomaaliyeed gaar ahaan gobolka ku nool anoo ku faa'iidaysadoo fursadun walaalayaalow gaalo geeka calanshadhii gaalo calanshadhii allahu akbar gaalo calanshadhii xaqiiqatan tuma wallaahi gaalo calanshadhii meel kas yaroo caalamul islaami kuga hayta mana gaalo ma imbaahanta geeka dambeey ma gaarayaal arijaray gaalo geeka ma imbaahanta in lisraasiyo in lunku herni in lunku herni soomaaliya bariga afrika oo kale ku warqabta ogsantiin gaaladii wallaha ay malee wal shalkaaga ay markuu dugsiyi shalkay maylan baahanya dhallinyarada oo meelo baaga muundada ka eh maylaa raaya adduunyan aan hayno walkalan aan hayno way ballana walaalayaalow kitaabkun ilaahay difaac yaan baahanya halka hoy muaskaraadka halbuuyey fursadun halka faiiday waliga ayaa tilmaamay in marka laga reebo dadka shareecada ay u cudur daartay dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan looga baahan yahay jihaadka waajibna uu ku yahay isagoona intaasi ku daray in xilligii saxaabada dadka cudurdaarka qaba xitaa ay furumaha buuxin jireen
sabab geeka sharci ee udurdaar sharci ah dadka ilaahay sii indhoolade booste dadka noocaas oo ilaahay sheegi markii lagu reebo waayeelada saxaabada uslandiini ay meelo ka dagaalami jiraan macnaan dhawaay ya istambuul oo caasimada turkiya yoga jasiiratul carab ha ku taban sacuudi ha ku taban ya meelo luqunka baajiraan ku duuli jiraan dagaalku waayeelada saxaabada qaar kumid ayo in dhooleeyin in dhooshay boolngaargaan markii saaraw manaa walfiiriyo saaraw ilooleeba gabato waa ebirata aliintole walaa dhoobo way aragaas ya may la rajari yaalshay ma eraan aabbooda may waa yeelbataa ilaahay waaba kiin udur daaray laysa ala lacama harajun ba ilaahay eray lanka in dhoolka mana dembo korjay masaaran oo jihaadku ku fadhaada ballaaray miskuroogdo may rajari الروير منا انفروا خفافا وثقالا ايود انفروا خفافا وثقالا ايود اضو وايلا تقول استجلب ولاس اتبه اضو اللي يرى توما الى راي شاب اتبوت الهي لن عذر داري مجر الا لن ان دول ليس على لا ما حرج ولا على لا حرج حرج ولا على المريض حرج وليها كوري جهاد كورك فذا فرض العين isaga oo kelimadiisa sii wato ayuu waaliga soo hadal qaaday dhibaatada xooggan ee yuhuuddu ay ku haysa dadka muslimiinta ee reer falastiin oo duqaymihii ay ugu dareen gaajo kumanaan muslimiin ahna gaajo daraaddeed ay u shahiideen isagoo aad moodda waaliga in indhihiisa ay ilin ku taagan tahay ayuu tilmaamay in marnaba aysan jirin sabab qofka muslimka uu u fadhiyo isaga oo walaalkiis uu dhiigbaxayo
ciyaalkii falastiin iyo bilaantiyo mahasti dadkii marka may la raahay oo waayeeladii ahaayeen barmageydada la raahay iyo anti macnaha habad hoobii wali laka dhamaayo faday laka dhamaayo weli ha heriya unu qabateen laha saari iyo raashin lindiidi baraa bulshada meerkaas ay ooga bacaadka aamaya macnaha maaragna khaari arrantii haggalada ahamowlanka baahi darteed inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun seeka fadhaheeda korna markuu unada fadha miniyaalon diintaanoo laha kaduuli dadka muslimiinta ardajoo lakutumudahay kitaabka qur-aanka yaa lakatutumudahay masjid alaqsa yahuud yeel labaati afar saa kakaadi ahay kitaabkiyaa kakaadi haya mayslaha saware hadda kahor ogsantiin yeelo iidata saan hasuusada galbagayma kugu haasanti aan noola maybaali waa arran dhacdee eedugiin waay laakiin iimaanayna ku damgadaw weliba may haytay yowmulxaji akbar maalinta aarafada hujaayi suniin ahayd waddamada yurub waddanku mid haddama hasuusado ee maylaa suubiyey kugaale iyo may seeday masaajidka yaala meele kitaab qur-aanka ha gaadi hilib doonfarna ha gaadi kerker hilib iyo eeran ah yaa ha gaadi kitaab qur-aankiya ku rugi markaasa dhulka inta dhinkii si gariro ogsaday manaa kitaabka ilaahay difaacjii ay lagu sugahay وإنك كو أيمانهم من بعد آدهم وضعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون قالوا سينا كوري كورتولا ليا قالوا والله هذا منو كيراس قالوا أنت عملا يوم منو كيراس إلهي ماري هدي دين تين دوران نبي الله محمد انقفان كتاب قرآن كي محرمات المسلمين تكهد قدوان إلهي ما يباري فقاتلوا أئمة الكفر
kelimadan uu jeediyey sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku soo aadaysa xilli murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ay ku jabeen duulaankii shareeca la dirirka ah ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga islamarkaana lagala wareegay inta badan degmooyinkii iyo deegaanadii ay ku soo duuleen kuwaasoo hadda lagu xukumayo shareecada alleh mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu